waxaan ku warraynaya taliska booliiska ee puntland ayaa shaqadii ka joojiyey laba sarkaal oo la sheegay inay ku lug lahaayeen dhacdo dhowaan ciidamada booliiska magaalada qardho xabsiga ay ugu taxaabeen dhallinyaro gabdhow badnaa oo ku caweynayay meel aan magaalada ka fogeyn ciidamada ayaa muuqaal ka duubay dhallinyaradaasi kadibna baraha bulshada ku faafiyey warbixintan waxaa mar kale inoo haya nuux muuse barjaab
sayaali su-aal haddaan annagu soo helno oo soo qabanno oo aan ka soo leyno miyaana noo qabsanaya
garyo maglawi waa garyo maglawi
codkaasi waa hadaladii saraakiisha iyo ciidanka la socday ay ka horsheegeen dhallinyarada hortooda sideedii bishan islamarkaasina muuqaaladooda ku baahiyey baraha bulshada taasoo argagax badan dhalisay taliyaha booliiska puntland cabdi xuseen xasan cabdiyare oo xalay saxaafadda kula hadlay magaalada garowe ayaa sheegay in shaqadii laga joojiyey saraakiil booliis oo dhowaan muuqaalo ay ka duubeen dhallinyaro ku caweynayay duleedka magaalada qardho lagu baahiye baraha bulshada
waxaan rabaa runtii inaan aan halkan ka sheego inaan anoo magacayga iyo magaca booliiska puntland ku hadlaya inaan cududaar ka bixiyo arrintii ka dhacday boolisku ku kacay magaalada qardho xilli habeennimaah haddii ay dhacdo dhacdo booliiska waxaa laga maarmaana inuu qaado tallaabooyin waxaan rabaa tallaabadii ugu horreysay oo aan qaadnay waxay noqotay inaan guddi uu hogaaminayo taliya ku-xigeenka puntland taliyahayga jenaraal caydiid aan meesha u diro ay ka kooban yihiin waaxda baarista c i d-da xafiiska ciidanka iyo xeraaliyaha ciidanka maxkamadda ciidanka qalabka sida tiim ay ka kooban yihiin inaan qardho u diro oo bal ku soo sameeya baaris kiiskii ka dhacay magaalada qardho baaris bay u tageen baaristiina way soo sameeyeen tallaabada xigtaahi waxay dib ugu soo noqdeen garowe maantay iyagoo riboodkii iyo warbixinadii wada tallaabada xigta oo aanu qaadnay waxay ahayd in aan shaqo ka joojin ku samayno labadii sarkaal saad ogtihiinba hawsha ka dhex muuqday oo kale ah taliya ku-xigeenka qaybta karkaar iyo taliyihii saldhigga bartamaha magaalada qardho aan ku samaynay shaqa joojin
taliyaha booliiska puntland cabdiyare ayaa sheegay in guddiga ay u xil saareen arrintan ay sameeyeen baaritaan dhinacyo kala duwan oo keentay tallaabada ay qaadeen waxaana uu tilmaamay in tallaabadii ay qaadeen saraakiishaas ay ahayd mid qaldan waxaan rabaa inaan halkan ka xuso runtii booliisku waa adeegaha bulshada waxaan u adeegnaa oo u taagannahay astaanta nabadda iyo nabadgelyada ka shaqaynta mujtamaca puntland waxaa xaqiiq ah in la-aanta bulshadu aysan marnaba suurtagal ahayn in amni laga sugo amnina laga shaqeeyo oo ay tahay in amnigu ku sugmaayo bulshadu inay nala shaqayso oo booliiska la shaqayso waxaan aada uga mahad celinayaa dhammaan mujtamaca reer puntland oo ah dad nabadda jecel sida dhow ay booliiska ula shaqeeyaan gaar ahaan muddadii aan joogay oo koobnayd bisha ku dhoweyd aan xilkaan hayay sida fiican ay noola shaqeeyeen dhammaan magaalooyinka waaweyn ee kala duwan ee puntland runtii marka wixii meeshaa ka dhacay oo ka muuqday social media lasoo geliyey fidyada lasoo geliyey ma ahayn wax ku fiican sumcadda iyo magaca booliiska runtii mana ahayn wax u qalma bulshadeenna oon annagu iyaga ka nimi iyagana aan u adeegno iyaganaan qayb ka nahay marka arrintaasi oo dee dhacday dhacday ahayd oo ay ku dhacday aqoon darro iyo sharci xumo ay ku dhacday waxaa ilaa hadda kiiskaa waxaanu ka qabannay labada tallaabo oo ugu waaweyn ugu muhiimsan sidoo kale waxaan jecel lahay marka uu kiiska soo gabagaboobo oo gungaar la gaaro inaan insha allah mujtamaca iyo baahinta la wadaagi doono meesha uu ku dhammaado haddii uu ku dhammaado ay tahay ciqaabna sifadii sharciga ahayd la marin doono haddii uu ku dhammaado isbilin iyo xeer ciidanna meeshiisii la marin doono dhacdadaasi lagu sameeyey dhallinyaradaas oo u badnaa hablo ayaa waxaa ka dhashay falcelin ka yimid dhanka bulshada oo dhammaantood ku tilmaamay tallaabada ay qaadeen booliiska inay ahayd mid aan wanaagsanayn iyagoo ka dalbanayay madaxda inay tallaabo ka qaadaan cadaaladana hor keenaan dadkii ka dambeeyey arrintaasi taasoo ugu dambayn dhalisay tallaabada uu qaaday taliyaha booliiska puntland ee shaqo ka joojinta labada sargaal nuux muuse birjeeb v o a garowe